barnaamijka dhallinyarada maanta
kulanti wanaagsan dhegaystayaal halkan waa washington kusoo dhowaada idaacaddeenna duhurnimo oo idinkaga imaanaysa laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka laba iyo labaatanka iyo kow iyo soddonka mitrband iyo f m-yada geeska afrika
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa arbaco waa kowda bisha maarch sanadka labada kun iyo toddobiyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkan idinkala socodsiinaya nuur xasan nuur iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan
casharka kuwadan kasoo barna waxay tahay in dowladda soomaaliya ay muhiimad gaara siiso arrimaha dhallinyarada afarta sane soo socota islamarkaana ay muhiim tahay inay ka faa'iidaysato caqliga iyo maskaxda boqol kiiba toddobaatan iyo shan dadka soomaaliyeed oo dhallinyarada ah taasi waa faadumo cabdi cali oo ka mid ahayd dhallinyaro soomaaliyeed oo ka qayb galay shir caalami ah oo looga hadlayay arrimaha dhallinyarada oo toddobaadkii hore lagu soo gebagabeeyey magaalada dubai waraysi ayaan idinkaga haynaa waxaa kaloo aad maqli doontaan aragtida dhallinyarada jabuuti ee baraha bulshada horta social medigan mediagu wallaahi faa'iidadiisa waxaa ka daran dhibaatadiisa ayaa badan iminka facebook qaybta facebook oo kale waxaad waxaad arkaysaa maanta dad badan oo isqabay oo ku kala tegay facebooka daraaddeed walaal horta aad baan usoo dhaweynaynaa baraha bulshada ku kulmaan waa wax loo baahnaa oo faa'iido kusoo biirtaan layahay waayo maxay ahayd dadkii niyadka la dheer tihiin ayaad saacad saacad ula soconaysaa kaalimihii heesaha ayaanan ka marnayn
xawalida dumarka xulkoodii ayaa tahay xil suryaanta ehelkiyo xanaanada naftaydii sidoo kalena xubintii ciyaaraha ayaad maqli doontaan marka horese dhegaystayaal kusoo dhowaada warkii caalamka
khudbad uu xalay u jeediyey labada aqal ee kongareska maraykanka ayuu madaxweyne donald trump ku sheegay inuu dhammaaday wakhtigii uu maraykanka ku fikrayay arrimaha yaryar lana gaaray wakhti uu ka dambeeyo dagaal aan muhiim ahayn khudbaddii trump oo ahayd mid ka duwanay tii uu u jeediyey dadka maraykanka xafladdii caleemasaarkiisa afartan maalmood ka hor ayaa waxay xoogga saartay fursadaha dhaqaale iyo ilaalinta amniga maraykanka madaxweyne trump ayaa sheegay in uu dibudhiska kaabayaasha dhaqaalaha maraykanka uu ku bixin doono lacag dhan hal trilyan oo dollar waxaa kale uu ballan qaaday inuu jari doono canshuuraha ganacsiga iyo dadka dabaqadda dhexe ruushka iyo shiinaha ayaa labaduba shalay codka diidmada qayaxan u adeegsaday inay xanibaan tallaabo golaha ammaanka ee qaramada midoobay uu cunaqabatayn ku saari lahaa taliska dalka siiriya sababo la xidhiira inuu hubka kiimikada u isticmaalay shacabka dalkaasi waxay ahayd markii toddobaadkan muddo lix sano ah oo dagaalka siiriya uu socday taasi oo ruushka ay codka diidmada qayaxan u adeegsadeen inay difaacdo maamulka madaxweyne bashaar al asad dalka boliviya oo sidoo kale xubinkaha golaha ammaanka ayaa diiday tallaabadii laga qaadi lahaa madaxweyne asad halka dalalka masar kasakhistaan iyo ethoobiya ay ka aamuseen halka aad warkaasi kala socoteenna dhegaystayaal waa v o a washington waana barnaamijkii dhallinyarada maanta toddobaadkii hore waxaa lagu soo gebagabeeyey magaalada dubai ee dalka iskutagga imaaraadka carabta shir caalami ah oo ay ka qayb galeen dhallinyaro ka kala yimid dunida dacaladeeda shirkan waxaa ka qayb galay dhallinyaro soomaaliyeed oo lagu casuumay nuur xasan nuur ayaa ka waraystay faadumo cabdi cali oo ka mid ahayd dhallinyaradii ka qayb gashay shirkaasi ahmiyadda iyo qodobadii looga dooday shirka
world government summit horta magaciisa la dhahaa waa shir dunida ay kasoo wada qayb galaan waxaa isugu yimi dad ilaa kor u dhaafayo saddex kun oo qof da dunida dacaladeeda ka kala yimi soomaaliya waxaan kaga soconay shan qof saddex dhalinyaraha iyo laba qof oo kamida shaqaalaha rayidka oo ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda waa gartay marka shirka ma wuxuu ahaa shir ee dalalka carabta oo keliya loogu talagalay mise wuxuu ahaa shir caalami ah oo dhammaan dhallinyarada adduunyada oo dhan ay ka qayb galayeen
shirka uu magaciisa wuxuu ahaa shirka caalamka shirka dowladaha caalamka laakiin wuxuu kala lahaa qeybo kala duwan qeybta dhalinyarada ayaa waxaa lagu soo qaatay dhalinyarada dowladaha carbeed laakiin shirka sidiisa kale waxaa kasoo qayb qaybgalay dadka dunida hogaamiya hadday ahaan lahayd hay-adaha adduunka sida world bankiga i m f ta iyo united nationka haddii ahaan lahayn dowladaha eh, britishka iyo maraykanka iyo eh, madaxweyneyaasha africa qaarkood oo ayagana dad soo dirsaday islamarkaana iyo hay-adaha ugu waaweyn ee dunida wax maamul hadday ahaan lahayd ganacsiga hadday ahaan lahayd teknolojiyadda sida eh, dadka sameeya eh, baraha bulshada ku kulmaan linkinka oo kaleeto barnaamijka la dhaho iyo dadka eh, motivational speakerska ama dadka dhiirigeliya ee dunida eh, ee kala jooga oo ku guuleystay nobel peace priceka dad noocaasa lagu casuumay ilaa sagaashan qof aa ahaa shirka ka hadlayay Eh, waa gartay faaduma marka shirka waxyaabaha sida gaarka ah loogu falanqeeyey ee qodobada ahaa maxaa ka mid ahaa Eh, waxaa ka mid ah annaga inta badan qeybta dhalinyarada ayaa ku jirnay Eh, shirka dhalinyarada carabta waxaa soo door weyn ka ciyaaray oo qabaqaabadiisa lahaa wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha ee imaaraadka Eh, markaana ajendaha koowaad waxay ka dhigeen sidii istaraatiijiyad eh, qorshe howleed loogu diyaarin lahaa dhalinyarada carabta halkaas marka waxaa lagu falanqeynayay laba maalin eh, u socday doodaha eh, qorshayaasha eh, muhiimka u ah ama qorshayaasha koowaad ay rabaan inay wajahaan dhalinyarada ku nool eh, dowladaha carabta ama dowladaha ka tirsan jaamacadda carabta Eh, marka muhiimada kuwaad waxay ahayd sidii mataqaanaa qorshe hogaamineed loogu sameyn lahaa dhalinyarada ku nool eh, dowladaha carabta islamarkaana ay u heli lahaayeen eh, nidaam waxbarasho oo kaafin kara noloshooda iyo xirfadaha eh, gacanta ama xirfadaha aqoonta ee lagu soo saarto eh, nolosha horumartay ee qofku uu rabo inuu eh, ku samaysto ganacsiyada yaryar iyo waxyaalaha kala duwan ee teknolojiyada dunida ka jirta ay wadato marka waxaa muhiimada koowaad waxay ahayd sidii qorsho oo loogu sameyn lahaa dhalinyarada eh, kuwaasoo u sahlaysa inay eh, la jaan qaadaan dhalinyarada kale ee dunida ku nool ama reer galbeedka ama eh, dunida eh, labaad waxa loogu yeero waayahay idinku ma ka hadasheen shirka Eh, haddii aad ka hadasheen maxaad la tagteen oo aad u sheegteen dhalinyarada kale ee carab Eh, aniga muhiimadeena koowaad waxay ahayd eh, inaan qorshahaas eh, loo dejinayo dhalinyarada carabta ka qayb qaadano islamarkaana aan sheegno inaan nahay dowladda eh, dhallinyaradeedu yihiin boqol kiiba toddobaatan iyo shan eh, dadka ku nool eh, geyga soomaalida Eh, si- isla- sidaas awgeedna waxaan halkan kusoo bin- kusoo bandhignay in dhalinyarada soomaaliyeed ay yihiin kuwa xaaladda maanta lagu jiro dalka soomaaliya ka badbaadiyey dhibaatadii labaatan iyo shan sano ay kusoo jireen hadday ahaan lahayd abuuridda ganacsiyo yaryar iyo hadday ahaan lahayd eh, ka qayb qaadashada eh, iskoolaadka waxbarashada iyo jaamacadaha haddaa maanta soomaaliya fiirisid waxaad arkaysaa eh, kumanaan kun arday ah oo marxalado kala duwan wax kusoo bartay islamarkaana ku qanacsan dalka ka qayb qaadanaya dowladnimada islamarkaana u badan shaqaalaha rayidka ee dowladda u shaqeeya shaqaalaha u shaqeeya hay-adaha privateka haddana saasay tahay dha- dhalinyarada waxaa lagu eedeeyaa inay ki- qayb ka yihiin eh, falalka amni ee xumo ee waddanka ka jira ama dagaalada sokeeya xoogaas sidii looga faa'iidaysan lahaa in qorshe lagu daro eh, islamarkaana soomaaliya dowladda afarta sano ee soo socota aan ka filanayna in dhalinyarada soomaaliyeed ay u sameyso een, qorshihii qaran ee afartan sano ku maamuli lahayd ee xoogga dhalinyaradana looga faa'iidaysan lahaa waaya ugu dambeyntii eh, ma ka soo kororsateen aqoon iyo waayo aragnimo aad la tagteen soomaaliya Een, nuuro aada umahadsan tahay wax badan ayaan kasoo kororsanay Een, cashirka kuwaadaan kasoo barna waxay tahay in eh, dowladda soomaaliya ay muhiimad gaara siiso arrimaha dhalinyarada afarta sano ee soo socota islamarkaana ay muhiim tahay inay ka faa'iidaysato caqliga iyo maskaxda eh, boqol kiiba toddobaatan iyo shan dadka soomaaliyeed oo dhalinyarada ah Eh, laba waxaan kasoo barnay oo kale in haddii dowladdu maareyso een, xooga intaas leeg in dowladnimada iyo maamul wanaagaba een, lagu gaari karo eh, dhalinyarada een, awoodooda oo la adeegsado islamarkaana lagu yaraan karo musuqna- musuqmaasuqa iyo cadaaladda Eh, waxyaalaha kalen ka barana waxay tahay dalka hadduu horumaray oo dhanka cadaaladda iyo musuqmaasuqa in laga hortago uu ka horumaray Eh, dhalinyaradu waa kuwa u baahan in cadaalad helaan dhalinyaradu waa kuwa u baahan in laga hortago musuqmaasuqa si ay u helaan shaqo iyo siday u abuurtaan shaqooyinba waxaan kaloo kasoo baranay in dhalinyarada dunida ku nool ay yihiin dhalinyaro abuurta shaqooyinka iyo nolosha ay rabaan dhalinyarada soomaaliyeed waxaa looga baahan yahay in aysan sugin keliya hay-adaha ama dowladda ama cid kastoo shaqo bixisa jaamacadda markii loo- ay ka baxaan qof- waa qof walba inuu ku xisaabtama inuu abuuran karo shaqo ama uu samaysan karo xirfad gacmeed uu ku gaaro ama uu ku meelmariyo noloshiisa Eh, dowladduna ay u samayso qorsho afarta sane soo socota Eh, waxaa nooga dhex muuqatay in muhiimada ugu weyn ee mataqaanaa laga rabo soomaaliya inay tahay inay eh, focuska saarto ama uje ujehaysato arrimaha dhalinyarada taasoo eh, wax badan ka tari doonta xasiloonida taasoo wax badan ka tari doonta jihaynta dadka soomaaliyeed iyo qorshe uhelida dad badan oo soomaaliyeed oo la dhaho shaqo la-aan ayay yihiin dad badan oo soomaaliyeed oo la dhaho duniday ku eh, dhibaataysan yihiin haddii aan laga xabsiyada dad badan oo soomaaliyeed oo la dhaho way tahriibaan gaar ahaan dhalinyarada waxaasoo dhan in xal loo heli doono haddii dhalinyarada la jiheeyo qorshe iyo mataqaana maareyna loo taasi waxay ahayd faadumo cabdi cali oo ka mid ahayd dhallinyaradii ka qayb galay shir lagu qabtay dalka isku tagga imaaraadka carabta oo u waramaysay waryaheena nuur xasan nuur
duhur wanaagsan dhegaystayaal halka aad nagala socotaanna waa v o a sida lagu sheegay warbixinno kala duwan oo caalami ah dhallinyarada ayaa ah kuwa ugu badan ee adeegsada baraha ay ku xidhiirto bulshada dhallinyarada ayaa u adeegsada baraha bulshada siyaabo kala duwan haddaba waryaheena dalka jabuuti sagal saciid faarax ayaa warbixintan ku eegeysa faa'iidooyinka iyo khasaaraha ay dhallinyarada ay u leedahay warbaahinta bulshada dhallinyarada ayaa ah kuwa ugu badan ee isticmaala baraha ay ku kulmaan bulshadu iyadoona dadka qaar ay aaminsan yihiin in barahaasi ay in badan oo dhallinyaro ah wakhtigooda ka lumiyeen haddaba qaar ka mid a dhallinyarada isticmaasha baraha bulshada ayaan wax ka weydiiyey faa'iidada iyo khasaaraha ay barahaasi u leeyihiin bulshada iyadoona ay dhallinyaradani aaminsan yihiin inay ku xiran tahay qofka sida uu isticmaalo barahaasi bulshada iyagoona tusaale usoo qaatay sida dadku ay ugu faafiyaan dhinaca diinta iyo sidoo kale la hadalka iyo isku xirka dhinaca faamiga wallaahi horta dad dhibaato ka doondoonayana way jiraan dad wanaag ka doondoonaya nin kasta waxuu ka doonaya inuu ka helayaa kii dhibaataa ka doondoon jiradana dhibaatada way taallaa uu ka helayaa kii wanaag ka doondoonana wanaagii uu ka helayaa li kastaaba sidaa wuxuu ka doono ka helayaa faa-iidooyinkiis wax ma ka sheegi karsaa faa'iidooyin waaweyn buu leeyahay oo isku xidhkii faamigii asxaabtii dadkii shisheeye dhulkii kaa joogay dadkii oo dhanna waa kanoo waa ninkan sidii qof maraykanka joogaad imikadan xaggan aad ka sheekaysanaysiin oo waxaad doonaysiin aad u sheegaysaa telefoon iyo meel u marayo taswiir iskaga dira iyo aad faa'iido weyn buu leeyahay dhinaca si lacag badan aad kaaga baxay baa qofkii waxaad doonaysid baad u sheegaysaa aad ku kala dhargaysiin waxaanan waxba ahayn iyaad qofkii ku kala boganaysaan si fiican waad wada sheekaysanaysaan Een, dad badan oo hadda hor iska bartay oo iska qa- isqaba imikana way jiraan kuwo dee dhibaato kala kulmayna way jiraan kuwo dhinaca wanaagsan kala kulmayna way jiraan intaba way jiraan ad weli qof ma kala haasawday barta baraha bulshada waan kala hasaaway hadda ka hor gabadh baan is- iska baranay dhow muddo ayaan wada sheekaysanaynay laakiin imika ma ma wada joogno waan kala tegnay horta social medigan mediagu wallaahi faa'iidadiisa waxaa ka daran dhibaatadiisa ayaa badan iminka facebook oo- qaybta facebook oo kale waxaad waxaad arkaysaa maanta dad badan oo isqabay oo ku kala tegay facebooka daraaddeed sababtoo ah qofkii qofkii maanta waad baranaysaa konton qof buu ka daraagenaya uma qawdhaato qofkii badanka dadku waxay u galaan waa shookaansi wax kale ma haba dadna waxay jiraan inay ay u isticmaalaan inay familiga ha iyo een, talabaadna wuxuu ku fasiliteynaya qofkii oo kaa dheer baad la hadlaysaa inuu ka horjoogaad moodaysa waad arkaysaa muuqaal iyo maqalba si fiican baad u arkaysaa markaa baa imika maaragtay qofkii baad maanta isbaranaysiin beritood is arkaysiin waxyaalo badan baa dhacon kala kulmay marka een, eh, dad badan oo aan iska baranaya jira oon de imika oon isgaranayno imika ha imika aan asxaab nahay oon isaragno iyo dad aan maaragtay de waqti wada qaadanay bay jiraan horta waqtigana u aad buu dilaa waxaa jira dadkii oo shaqaynaya ayaa dhinacna ka jira facebook kaga jira dhinacna maaragtay shaqadii ka wada isma dhex soconayaan de markaa dadki qo- waxaana facebookana dad waa- mooyaan wuxuu leeyahay waa wax dadka soo jiidanayaba mar haddaad dhex gashan kama bixi karaysid marka tan hadda carab ku dhufatay ee dadka shaqeeya ee isticmaalaya een, aaladahan kala duwan Een, ra'yi ahaan maxay kula tahay haa taas horta wallaahi aad bay u tahay khalad maaragta waa khalad weyn waa mas-uuliyad daro maaragta qofkii oo kahor joogo oo adigana halkan aad ka isticmaalaysid maaragtay ama qof kale kala hadlisid waa qof kale wax ku mashquulinaya markasta waa qof kale kuu sheekeynaya un markaa shaqadaadii bay kaa joojinaysaa iyo rataar badan bay keenaysaa oo markaa dee aan waxaan odhan lahaa dee amba ha loo go'o shaqada amba dee waktina shaqada ha la siiyo waktina dee maaragtay internetka ha la siiyo hal haa dee haa wixii halkala saara dee walaal horta aad baan usoo dhaweynaynaa baraha bulshada ku kulmaan waa wax loo baahnaa oo faa'iido kusoo biirtaan layahay maxay ahayd dhulka waayo maxay ahayd dadkii niyad kala dheertihiin ayaad saaca saacad ula soconaysaa Een, waxyaalo badan oo dee telefoon iyo maxay ahayd bahladii fooneeyaashii iyo adayaad awal isticmaali jiray haddase whatsappkaad kala isticmaalaysaa facebookaad ka isticmaalaysaa iimoodii baad ka isticmaalaysaa wax badan baad reerkiina haddaad ka fog tahay haddii asxaabaad ka fog tahay faamiga cid kastaba halkaas aadoo jooga aad kala soconaysaa qofkii sawiraad oranaysaa hooyaha amba kaa maqan amba walaalo amba dad farandhiya cid kaste sawiro iisoo dir daqiiqadii baa lagu soo dirayaa marka walaahi waa faa'iido badan oo soo biirtay dhinacan diintan waxaa leedahay waa lagu faafiyaa qayb buu ka qaataa aad qofkii diinta jeclaa een jaanis u haysan dad badan oo waxaa jira waqtiguu saamix waayey inay wax dhigtaan dad badan oo waxaa jira maxay ahaytay waqti u waayey dadkii wuu soo dhaweeyay adoo gurigaaga iska fadhiyaa lagugu soo duurayaa waxaad ka gelisaa youtube-ka waad arkaysaa waxyaalo badan isagiyo dhegeysiya qur-aankii xadiiskii waxyaalo badan baad ka faydaysanaysaa waad u baahnay waa waa qofba meeshuu ka doorto qofkii xumaan jecelna xumaantiisuu ka kalaa qofkii faa'iidada iyo farandhiskiisa iyo fahmigiisa inuu kala socdo jecelna xoog buu ugu farxansan yahay marka waan soo dhaweynaynaa baan leenahay
dadka kala maqan ee kala baahaya gaar ahaan soomaalida waxaa leedahay wax badan buu u qabtay haa adiga halkan joogaba qaaradaha adduunka qof walboo kaaga faafay aad kala soconaysaa waad daawanaysaa sawir buu kuu soo dirayaa habeen iyo maalinba codkiisii baad maqlaysaa marka waa dal dhaweeye ayaan leenahay dad badan waa iska baranaysiin oo asxaab me- meel kasta markaa tito qof baad ku lahaan karaysaa haa friend badan baad kulaanaysaa qof walba waad baranaysaa hadaad facebookka noqoto haday meel whatsapp ka noqoto haday iimada noqoto dad badan baad ka baranaysaa waxyaalo badan buu kuu kordhinayaa faa'iido badan buu leeyahay dad baa yidhaahda een, dad buu waqtiga ka dhumiyaa marka uu qofku su asagu isaga ka dhigo qofka bilaadanku waa soo iska dhigo dad baaba diinta ku faafiya waad arkaysaa guruubya waxa jira dhinaca ma garanaysaa dhinaca diinta kale ku faafiya waad aragtay dee qeyb kalena waxay ku faafiyaan waxyaalaha aan loo jeedin ma ara- aragoo maqalba ay ku faafiyaan waxyaalaha ma garanaysaa in dhalinta dhanba dhaawac ku aaba ku faafiyaan kolka waxay aniga la tahay waa qof kastoo soo ka dhigto iyo qof kastoo soo sida u qaato iyay la tahay marka guud ahaan waxaa leedahay aday kugu xiran tahay s- laakiin faa'iiday tahay haddaad faa'iido qaadina faa'iida kuu noqonaysaa haddaad khasaaro qaadina waad ku khasaaraysaa oo dee daw kalaad marto oo dawga shaydaan amiirkahabaad yaad qaatay karen halkaa adiga ninkii baad saaxiibay saas ilaata horta aduu saad ka dhigitid
aad iyo aad ayay u mahadsan tahay waryaheena jabuuti sagal saciid faarax oo inala s- war- inoo soo dirtay warbixintaasi halka aad kala socoteenna waa v o a haye falastiin maxaa noo xigay waa kaalimihii heesaha nuurow waxaa noo soo qabanayaa heesta xamdi ee fanaanka maxamed xasan la foole
xawalida dumarka xulkoodii ayaa tahay xil suryanta ehelkiyo xanaanada naftaydiyo xawalida dumarka xulkoodii ayaa tahay xil suryanta ehelkiyo xanaanadii naftaydiyo xeer dhaqanka gurigiyo xa kastaba i deeqde xamdi adiga mooye xamdi adiga mooye uma baani xila kale uma baani xila kale xeer dhaqanka gurigiyo xad kastaba i deeqde xamdi adiga mooye xamdi adiga mooye uma baani xila kale uma baani xila kale xarun lagu negaadiyo xera nabad gelyaa tahay xarun lagu negaadiyo xiro nabad gelyaa tahay waalidkaad fashmaysaa deriskaad xaq dhowrtaa xamdii qaali baad tahay deriskaad xaq dhowrtaa xamdii qaali baad tahay xarun lagu negaadiyo xera nabad gelyaa tahay xarun lagu negaadiyo xera nabad gelyaa tahay waalidkaad xurmaysaa deriskaad xaq dhowrtaa xamdii qaali baad tahay deriskaad xaq dhowrtaa xamdii qaali baad tahay ku sharaf badan karaami xigtadu intana xafiday baad xamdi ka dhalatay xigaladu sharaf badan karaami xigtadu intana xafiday baad xamdi ka dhalatay manku maquro xilidada halbowla bibiriya walnaa iyo xidhiriya walnaa iyo beerkaad ku xidhan tahay beerkaad ku xidhan tahay manku maquro xilidada halbowla xidhiriya walnaa iyo xidhiriya walnaa iyo beerkaad ku xidhan tahay beerkaad ku xidhan tahay xarun lagu negaadiyo xeran nabad gelyaa tahay xarun lagu negaadiyo xeran nabad gelyaa tahay waalidkaad qoshmaysaa deriskaad xaq dhowrtaa xamdii qaali baad tahay deriskaad xaq dhowrtaa xamdii qaali baad tahay xarun lahu negaadiyo xeran nabad gelyaa tahay xarun lagu negaadiyo xeran nabad gelyaa tahay waalidkaad xurmaysaa deriskaad xaq dhowrtaa xamdii qaali baad tahay deriskaad xaq dhowrtaa xamdii qaali baad codka macaan ee xamdi iyo fanaanka maxamed xasan lafool aan intaasi ku dhaafno markana haye nuur maxaa noo xiga waxaan filayaa ciyaarihii in aad inoo haysid waa mahadsantaha falastiin haddii aan ku bilowno kooxaha kubadda cagta shiinaha ayaa qarashgareeyey saddex boqol koob iyo soddon milyan oo yuuro tan iyo intii uu furnaa suuqa kala iibsiga ciyaartoyda kubadda cagta dalkaasi oo xirmay shalay kooxaha heerka koowaad ee kubadda cagta shiinaha oo gaaraya lix iyo toban ayaa bixiyey lacagihii ugu badnaa abid ee hal xilli ciyaareed ay ku soo gataan ciyaartooy waxaana xitaa ay ka badiyeen kooxaha kubadda cagta ingiriiska oo bishii januari qarashgareeyey lacag dhan laba boqol shan iyo toban milyan oo baund ciyaartooyda lacagaha badan ku tegay shiinaha waxaa ka mid ah weeraryahankii hore ee kooxda chelsea oscar oo ay kooxda shangai ku soo iibsatay lixdan milyan oo pound iyo kooxda shangai shinhua oo lacag dhan afartan milyan ku qaadatay laacibka dalka argentiin carlos teves xiriirka kubadda cagta shiinaha ayaa soo rogay sharciyo lagu xadaynayo ciyaartooyda ajnebiga ah waxaana xil ciyaareedkan shiinaha oo horyaalka kubadda cagta shiinaha oo furmaya bishan ay koox walba ku khasbanaan doontaa in ay safto saddex laacib oo aanan shiinees ahayn tallaabadaasi ayaa loo arkaa mid uu xidhiirka kubadda cagta shiinaha ku xadaynayo lacagaha faraha badan ee ay kooxaha kubadda cagta ay gelinayaan ciyaartooyda ajnebiga ah dhinaca yurub haddii aan eegno talyaaniga kooxda yuventus ayaa guul muran badan dhalisay ka gaartay xalay kooxda napoli ciyaar ka tirsanayd is-aragga koowaad ee wareega semifinalka tartanka kooba italiya yuventus waxay ku badisay saddex gool iyo gool hase yeeshee ciyaartooyda iyo maamulka napoli ayaa aada uga cadhooday laba rigoore oo yuve loo dhigay kuwaas oo uu dhaliyey weeraryahan bolo dibala garsoorihii ciyaarta dhexdhexaadinayay ayaa loo arkay inuu ka eexday kooxda napoli goolka kale ee yuva waxaa u saxiixay ciyaaryahan gonzalo higuain naaboli oo goolka ku hormartana waxaa u keenay ciyaaryahan hoose kalahon agaasimaha kooxda naaboli christiano gontoli ayaa ku tilmaamay go-aankii uu labada rugoor ku siiyey garsoorihii ciyaarta dhexdhexaadinaya paolo valeri mid cayb ah islamarkaana dhaawacaysa kubadda cagta talyaaniga gudoomiyaha kooxda naaboli orelio de lorantes ayaa isna ku hanjabay in lugta labaad ee labadan koox oo dhici doonta talaadada soo socota uu macallinka ku amri doono inuu safo ciyaartooyda heerka labaad ee kooxda kubadda cagta ee naaboli dhinaca ingiriiska haddii aan eegno caawa waxaa dhici doona kulan ku celis ah oo ka tirsan koobka f eega ingiriiska oo dhex mari doona kooxaha manchester city iyo kooxda huddersfield town oo ka mid ah kooxaha heerka labaad dhegaystayaal xubinta ciyaarahana waa naga intaa halka aad dhegaystayaal weli nagala socotaanna waa v o a markaana aan ku codsado falastiin axmed iimaan oo dhankayga midig fadhida inay noo dulmarto qodobadii wararka caalamka duhurnimadan ugu waaweynaa ee v o e da mahadsanid nuur khudbaddii oo xalay u jeediyey labada aqal ee koongareeska maraykanka ayuu madaxweyne donald trump ku sheegay inuu dhammaaday wakhtigii uu maraykanka ku fikirayay arrimaha yaryar lana gaaray wakhtigii uu ka dambeeyo dagaal aan muhiim ahayn khudbaddii trump oo ahayd mid ka duwan tii uu ka jeediyey xafladii caleemasaarkiisa afartan maalmood ka hor ayaa waxay xoogga saartay fursadaha dhaqaalaha iyo ilaalinta amniga maraykanka ruushka iyo shiinaha ayaa labaduba shalay codka diidmada qayaxan u adeegsaday inay xanibaan tallaabo golaha ammaanka ee qaramada midoobey oo cunuqabatayn ku saari lahaa taliska dalka siiriya sababo la xiriira inuu hubka kiimikada u isticmaalo shacabka dalkaasi waxay ahayd markii toddobaad muddo lix sano ah oo dagaalka siiriya uu socday taasoo ruushka ay codka diidmada qayaxan u adeegsatay inay ku difaacdo maamulka madaxweyne bashaar al asad aad ayay u mahadsan tahay falastiin oo inala socodsiinaysay wararkii caalamka ee v o e da ay duhurnimadan idiin haysa markaana aan ku laabanno kaalimihii heesaha waxaan idiin soo qabannay heesta axdi iyo fanaanka fu'aad cumar
codka macaan ee fu'aad cumar iyo heestee axdi ayaa gabagabo ahayd guud ahaan barnaamijkeenii dhallinyarada maanta nuur xasan nuur iyo anigoo falastiin axmed iimaan ayaa idinla socodsiinaynay ilaa intaan afarta mar kale ood hawada ku kulmi doonana nabadgeliyo